الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa manظumaة الqawaacid الفiqhiya cabdiraحmaan الnaasir الsicdi raximah الlahu taعaalى waxaan ku jirnay qaacidadii koobaad oo ahayd alumuuru maqaasidiha qaacidadaas ayaan ku guda jirnay waxaan soo tilmaanay qaacidadaas waxay ku saabsan tahay arrimaha la samaynayo aqwaal iyo afcaalba meesha laga eegaya inay tahay niyada xukumka ay qaadanayso ama ficilkaa waxaa la sameeya xukumka uu qaadanayo waa biictibaari niya niyaduna culimadu markay ka warramayaan waxay oga warramaan ilaa toddoba weji sida markaa naadimku uu tilmaamay xaqiiqatun xukmun maxalun wa zaman kayfiyatun shartun wa maqsuudun xasan looga jeedo xaqiiqada niyadu ay leedahay oo uu yahay markaasi tacriifkeeda iyo xukumka niyadu ay yeelanayso ayib maxalka iyo meesha ay dhacaysa niyadu zamanka loo baahanayo iyo goorta loo baahanayo niyadii kayfiyada loola imaanayo shardiga ama shuruudda ay leedahay niyadu maqsuudka iyo ujeeddada laga leeyahay toddobadaa weji ayay oga hadlaan waxaan soo aragnay xaqiiqadeeda ama tacriifkeeda waxaa niya markaasi lagu tacriifiyo xagga luqada iyo xagga sharciga labaduba kadalika shuruudeedana waa soo aragnay oo afar sharti in loo shardiyo waxaa ka mid a marka dhinacyada looga hadlo xukumkeeda xukmu niya niyada xukumkeedu muxuu noqonayaa ibnu rushdi sheekha la yidhaahdo wuxuu soo naqliyey itifaaq ay isku waafaqsan yihiin culimadu ama fuqahadu inay niyadu shardi u tahay acmaashoo dhan waana sida markaa daahirka ku sugan hadalka naadimka raximah llahu tacaala anniyatu shartun lisaa'ir alcamal niyadu waa shardi acmaashoo dhan bay shardi u tahay marka ibnu rushdi itifaaq buu kusoo naqliyey inay markaasi shardi tahay cibaado kastaoo markaa la samaynayo laakiin akaru shaaficiya ayagu waxay leeyihiin shardi maahane waa rukni bay leeyihiin waa rukni ka mid ah cibaadada la samaynaya arkaanteeda rukniga iyo shardiguna farqi baa udhexeeya oo shardigu cibaadada wuu ka horeeyaa cibaadada wuu ka horeeyaa laakiin ruknigu wuxuu dhacayaa fi daakhil alcibaada cibaadada dhexdeeda ayuu dhacayaa maalan salaaddii oo kale waxay leedahay shuruud iyo arkaan bay leedahay shuruuddeeda waxaa ka mid a istiqbaalu qibla waxaa ka mid a alطahaara waxaa ka mid a dukhuulu lwaqti kullu haada salaaddii intaan la gelin ayaa loo baahan yahay qofki in laga helo inuu xagga qiblada ujeedsado inuu soo tahaaro qaato waqtiga cibaadadan in la yani la gaaro arrimahaas waa in la helaa cibaadada way ka horeeyaan marka bikhilaaf arkaan salaa ruknu salaa marka lagu leeyahay salaada daakhilkeeda ayuu dhacayaa oo maxaa ka mid a arkaan الsalaa qiraaءaة اfaatixa ka mid a qiraaءaة اfaatixa waxay dhacdaa bacda dukhuuli الsalaa salaadii markaa la galo marka shaaficiya iyagu waxay leeyihiin tiirarka salaaday ka mid tahay niyadu tiirarka cibaadaadkay ka mid tahay oo cibaado kastaba yan waxa weeyaan niyada marka la sheegayo waxaa la ohanaya waa ruknu min arkaani hadihi اcibaada waa tiir ka mida tiirarka cibaadada laakiin aimada kale ama fuqahada kale waxay leeyihin iyagu waa sharطu min shuruuطi alcibaada cibaado kastaba shardigeeda wey marka xukunkeedu yani waxay isugu khilaafsan yihin ma rukniba mase waa shardi wey xaggaas waa wixii ku saabsan xukumka ay yeelanayso waxaa ka mid a waqtigeeda ama zamankeeda niyada goormaa lala imaanaya niyadu waxay dhacaysaa fii awal alcibaada cibaado kastoo qofku uu samaynayo awalkeeda ayaa laabud ah in lala yimaado awal cibaada way jiraan mawaadic laga soo reebay oo culimadu ay yidhaahdeen litacadur ayaa looga soo reebay oo markaa looga dhigay cibaadadii wakti ka horeeya loo ogolaaday sida soomkii oo kale soomku waqtigiis wuxuu ka bilaabanayaa min tuluuci alfajri ilaa guruubi الshams yani fajarka markau dhasho ilaa markaa qoraxdu ka dhacayso intaas weeye xilliga soomku ayib haddaba waxaa mashruuca inuu qofku habeenkii sii niyeeyo man lam yubayit isiyaama min alleyli falaa siyaama lah qofkaan habeenkii ku baryin oon ku seexan soonkii yani markaa inuu beri soomo niyadaa qofkaan ku seexan soon ma leh idan way ka horeysaa niyadii xilligii ay cibaadadu bilaabanaysay waa laga hormariyey sababtan waxay tahay lilmashaqa mashaqa ku sugan darteed ayaa loo ogolaaday oo qofkii waxaa ku adag ama dhibka la kulmaya in la yidhaahdo waktiga uu cibaadadu ay bilaabanayso oo uluuculfajriga xilliga niyada la kaale waxaaba laga yaaba xilliga inuu hurdaba inuu iskaba hurdaa dhici karta soo waadix maaha marka inuuba iska ilaawaba marka lilmashaqa baa waxaa loo ogolaaday inuu kasii horumariyo cibaadadii oo habeenkiiba uu sii niyoodo laakiin cibaadaadka kale marka aad camalkii bilaabayso ayaad markaa niyadiin waxaad ka dhigaysaa xaadira mid markaasi xaadir ah ayaad ka dhigaysaa ayib salaaddii markaad gelaysid baad niyadii soo xaadirinaysaa inaad duhur tukanaysid afar ragcadood oo waajib ah oo tahay ma'muum imaamna aad ku daba tukanaysid baad qalbiga kusoo xaadirinaysaa kadalika xajkii markaad xiranayso inaad xaj waajiba gudanayso ama xaj sunno ah markaasaad niyada kusoo xaadirinaysaa wahaakada zake markaad bixinayso xilligaa zakada aad bixinayso baad qalbiga soo xaadirinaysaa zako waajib ah inaad markaasi bixinayso wahaakada marka taasna waa xagga zamanka iyo wakhtiga loola imaanayo wey maxalkeedu waa qalbiga weeyaan maxaluniya waa alqalb qalbiga weeye talafudkeedu muxuu noqonayaa talafudkeedu waxa wey wax daliil oo sheegaya in niyada lagu talafudo saxiix iyo daciif toona midna ma jiro xadiid sheegaya ama aayad sheegaysa niya in lagu talafudo may jirto nabiguna calayhi salaatu wasalaam haddigiis waxaa weeyaan inuusan niyada ku talafudin ayaa markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadigiisa ka mid ahayd marka maxalkeedu waa qalbiga talafudkuna yan markaasi walow aimadu qaar ka mid a ha sheeg sheegaan oo ha isku khilaafaan laakiin daliil loo hayo in niyada lagu dhawaaqo yani ma jiro laa saxiix walaa daciif ma maqsuudu niya niyada maqsuudka laga leeyahay maxay tahay ujeeddada laga leeyahay oo camal kasta loo leeyahay niya shardi u ah maqsuudku muxuu yahay culimadu waxay dhahan laba maqsuud ama laba ujeedo ayaa markaas niyada loola imaanaya mid waxaa weeyaan tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat cibaadaadkii caadaadki in la kala saaro cibaadaadkii iyo caadaadki in la kala sooco ayib iyo tamyiizu cibaadaati bacdiha can bacdi in cibaadaadki la kala sooco laftoodii tamyiiz cibaadaati can caadaat wuxuu miaal u noqon kara mayrashada mayrashadu mar waxay noqotaa cibaado marna waxay noqotaa yani shay iska caado ah maalan qofkii hadduu janaabo ka mayranayo ama uu jumco u mayranayo waa cibaado mayrashadaas waa cibaado haddii intuu kul dareemo uu iska mayrtana waa iska caado wax la yaqaano wey qof markuu kullaado kulayl dareemo inuu iska mayrto waa caado maxaa kala farqinaya marka waa laba mayrasho qofkii labaduu biyuu isku shubay maxaa kala farqinaya kana inay cibaado noqotay kana inay caado iska tahay niyadaa kala farinaysa niyadaa kala farqinaysa oo markan uu janaabada ka mayranayo ama jumcaha u mayranayo wuxuu niyoonayaa in waxaani ay tahay shay sharci ah oo sharcigu markaasi uu jideeyey in janaabada laga mayrto in jumcaha loo mayrto waa shay mashruucah day cibaad ahaan busaa u samaynaya marka uu kul dareemo mayrasho iska mayranayana waa caado marka waxaa kala farqiyey biyuhu waa isla meeshii weeye waxaa laisku shubay waa biyo u weeye meesha lagu mayranayo waa suuligii ayib ama meesha kaleo markaa munaasab u ah laakiin waxaa kala farinaya kana cibaada ka dhigay kana kana aan cibaada ka dhigayn waa niyadaada weyaan marka tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat kadalika tamyiizu alcibaadaati bacdiha can bacdi cibaadaadka laftoodii in la kala sooco maalan qofku wuxuu tukadaa salaada subax laba ragcadood oo ka horeysa ragcatay alfajri ayuu tukadaa labadaa ragcadood waa sunno markuu labadaa ragcadood dhameeyana laba kaleu tukadaayo waajib ah ayuu tukadaa waa laba iyo labo waxyaalihii la samaynayey hadday tahay qiraaadii hadday tahay adkaartii hadday tahay rukuucdii wax all wii la samaynay waa saga mid midna waxaa laleeyahay waa sunno midna waxa laleeyahy waa waajib maxaa kala farinaya marka waxaa kala farinaya niyadaa kala farinaysa oo labadaa horena wuxuu niyoonaya inay sunno yihiin labadan dambena muxuu niyoonayaa inay yihiin waajib marka tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacdin niyada waxaa lagu kala soocaa cibaadaadka laftooda lagu kala soocaa marka taasi waa maqsad waana midda ay fuqahadu ka hadlaan wey markay fuqahadu ka hadlayaan niyada waxay oga hadlaan inay tahay in lagu kala soco cibaadadii iyo caadadii iyo cibaadadii lafteeda lagu kala soco maqsadka labaad waxaa weeyaan tamyiizu lmaqsuudi bilcamal camalkan cidda loola jeedo oo loo samaynayo in markaa la soco camalkan aad qabanayso yaad u qabanaysaa tamyiizu lmaqsuudi lilcamal camalkan aad qabanayso yaad ula jeedaa milaha dartiisu kaayah mase maya cid kalead u samaynaysaa mase maya alla cid kalaad isugu daraysaa waxaa kala soocaya niyadaada kala soocaysa oo qofka halkaa taagan oo tukanaya waxaa dhici karta in ujeeddadu ay tahay inuu ilahay u tukanayo waxaa dhici karta inuu cid u tukanayo anugu aanan garanayn isagu tukanayo cid kale baa dhici karta waxaa dhici karta inuu labada isugu darayo waxaa dhici karta inuu aaminsan yahay in loo tukado cid aan ilaahay ahayn inuuba aaminsan yahayba oo ciddaa u tukanayo ama weli ama sheekh ama ciduu jecelya u tukanayo waxaa dhici karta inuu labada isugu darayo oo leeya ilahna waa u tukanayaa cid kaleo xuquuq igule awliye iyo kuwo kalena waxbaa loogu daraya marka waxaa kala soocaya waxaas cidda loola jeedo camalkan waxaa caddaynaya niyadiisa caddaynaysa inuu ilaahay oga jeedo inuu cid kale ola jeedo iyo ilaahay cid kale isugu darayo waxaa inoo caddaynaya oo arrinkaasi uu ku caddaan niyadiisa waxa uu qalbiga ku hayo marka isaga la weydiiyo maxaad niyada ku haysaa isaga caddaynaya marka waa maqsadka niyada laga leeyahay weeyaan qaala naadim raximah اllahu tacaala addiinu mabniyu cala اlmasaalixi fii jalbiha wa dar'i lilqaba'ixi wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala addiinu diinkii mabniyun waa la dhisay cala almasaalixi masaalix baa lagu dhisay ka bedeloo fii jalbiha maslaxo in la soo jiidaa lagu dhisay wa dar'i wa cala dar'i in la difaaco ayaa markaa addiinku ku dhisan yahay lilqaba'ixi waxyaalaha xunxun in laga hortago halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu inoo sheegayaa qaacido markaasi ka mida qawaacidda waaweyn oo waxaa la yihahdaa jalb اlmasaalix wa daru lmafaasid jalb اlmasaalix wa daru lmafaasid in la soo jiido maslaxo mafsadana laga hortago ayuu markaa sheekhu qaacidadan markaasi kaga warramaya waxayna ka mid tahay qawaacidda waaweyn oo markaasi ka mid ah min qawaacid shariica bay ka mid tahay lafdiga addiin xagga luqada macaani badan baa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaala alcaada addiin waa la yihahdaa waxaa kaloo loo isticmaalo lagu ilaaqa xagga luqada ashan arinka waxaa lagu ilaaqaa aljaza walmukaafaca abaalmarin diinka waa la yihahdaa aacada diin waa la yihahdaa intuba diin waa loo isticmaala xagga luqada waxaa kaloo lagu ilaaqaa jamiic maa yutacabad allahu caza wajala bih wax kastoo ilahay loogu cibaadaysto diin waa la yidhaahdaa marka diintu waxay ku dhisan tahay in maslaxo la soo jiido iyo in markaa mafsado laga hortago shaarix wuxuu odhanaya hada alaslu alcaiim waalqaacidat alcaama yadkhulu fiiha addiinu kulluhu qaacidadan diintoo dhan baa soo gudagelaysa diintoo dhan ayaa soo gudagelaysa fakulluhu mabniyun calaa taxsiili اlmasaalixi fi اddiini wاddunya wاlaakhira wa calaa dafci اlmadaari fi اddiini wاddunya wاlaakhira diintu dhammaanteed labadaa shay unbuu ku dhisan yahay maslaxo la soo jiidayo xag diimeed iyo xag adduunyo iyo xag aakharo iyo in mafsado laga hortegayo yani markaa ku tacalluqo xagga diinta ama xagga adduunyada ama xagga aakhirada markaasi qaacidadaasi waa qaacido culimmadu ay isla ogol yihiin weeyaan culimada markaasi aad u taqriirsan waxaa ka mid ah sheekh loo yaqaano alcizmi cabdisalaam raximah allahu tacaala kitaab wuxuu leh la yidhaahdo qawaacid alaxkaam fii masaalix alanaam qawaacid alaxkaam fii masaalix alanaam intaa magaca uu bixiyey ayuu lehay baabkan marka la joogo almasaalix almafaasidna isagaa markaa looga dambeeya yani si wanaagsan ayuu markaa masaladaasi u taqriiriyey wuxuu odhanayaa isagoo ka warramaya masaladaas washariicatu kulluhaa masaalixun shariicadu dhammaanteed waa masaalix ima tadra'u mafaasida aw tajlibu masaalix shariicadu dhammaanteed waa masaalix mafaasid baa laga hortegayaa ama maslaxa la soo jiidayaa mafsadada laga hortegaya lafteeda maslaxad ah marka culimadu waxay leeyihiin diinka o dhan ba wuxuu ku dhisan yahay jalbulmaslaxa maslaxo la soo jiido ku dhisan yahay addiinu kullu wuxuu odhanayaa sheekhu faidaa samicta allaha yaquul yaa ayuha aladiina aamanuu haddii aad maqasho ilaahay oo odhanaya yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintayow haddaad maqasho wuxuu leeyahy fata'amal wasiyatahu bacda nidaa'ih bal waxaad eegtaa yeeritaanka alla uu ku yeeray oo muuminiinta uu yeeray waxaad eegtaa waxaa ka dambeeya waxa alla u dardaarmi doono falaa tajidu ilaa khayran yaxuduka calayh heli maysid ilaa khayr uu kugu boorinayo yaa ayuha aladiina aamanuu haddii aad maqasho waxaa ka dambeeya ilaa khayran yaxuuka calayh waxaa ka dambeeya khayr lagugu boorinayo aw sharan yajzuruka canhu ama shar uu kaaga digayo aw jamcan bayna alxai waazajri ama waxaa lagu kulminayaa wanaag lagu farayo iyo xumaan lagaa reebayo waqad abaana fii kitaabihi ma fii bacdi alaxkaami min almafaasid xaan cala ijtinaabi almafaasid wuxuu ku caddeeyey ilahay kitaabkiisa maa fii bacdi alaxkaam axkaamta qaarkood waxaa ku sugan oo mafaasid ah maxaa loo caddeeyey xaan cala ijtinaabi almafaasid boorin lagugu boorinayo inaad ka fogaato mafaasidda wamaa fii bacdi alaxkaam min almasaalix kadalika kitaabka alle wuxuu ku caddeeyey kitaabka wuxuu ku caddeeyey waxaa ku sugan axkaamta qaar ka mida oo masaalix ah xaan cala alityaani almasaalix waxaa lagugu boorinayaa inaad maslaxaddii la timaado hadalkaa la mida oo aad u qiimo badan imaam shawkani raximah allahu tacaala ayaa isaguna tilmaamaya oo wuxuu odhanaya hadihi shariica almutahara asamxa mabniyat cala jalbi almasaalix wa dafci almafaasid shareecadan wanaagsan waxay ku dhisan tahay maslaxoo la soo jiido mafsadoo laga hortago waman tatabaca alwaqaa'ica alkaa'ina min alambiya walqasas almaxkiya fii kutub illahi almunazala calima dalika cilman qofka dabagal ku sameeya dhacdooyinkii ka dhacay ambiyada ilaahay iyo qisooyinkii laga warramay ee kitaabka ilahay lagaga warramay yani waxaa weeyaan qofka dabagalaa arrinkaasi waa ogaanayaa calima dalika cilman laa yashubuhu shakun si dhabaad u ogaanaysaa in diintu ku dhisan tahay maslaxo in marka la soo jiido iyo in mafsudo laga hortago sheekh wuxuu waqad waqaca dalika min nabiyina sala allahu alay wasalam wuquucan laa yunkiruhu man lahu adnaa cilm bishariica almutahara jalb lmaslaxa waxaa sameeyey iyo dafcu mafsada waxaa sameeyey nabigeena calayhi salaatu salaam nabigeena ka dhacday maxaa yeelay tusaalayaal bu sheekh soo qaat marka markii nabiga loo sheega calayhi salaatu salaam inay jiraan niman munaafiqiin ah oo nabiga aflagaadeeya calayhi salaatu salaam ayaa nabiga waxaa lagula teliyey inuu nimankaa laayo ka mid ninka loodhan jira cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul ra'iisu lmunaafiqiin hadallada ku hadlo waxaa ka mid a qur'anku inooga warramay lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal haddii aan magaalada madiina ku noqonno midka cizada le asagaa isku jeeda wuxuu magaalada ka saari doonaa midka markaa dulliga badan nabi maxamed bu ujeeda alayhi salatu salaam hadalladaasu ku hadlay markaasaa nabig waxaa lagula taliyey maadishid wuxuu nabigu yihi alayhi salaatu salaam maya ma dilayo laa yataxadau nnaas biana muxameda yaqtulu asxaabah si aan loogu sheekaysan maxamed wuxuu laayaa asxaabtiisa si aan loogu sheekaysan ma dilayuu nabigu yihi alayhi salaatu salaam wuxuu sheekhu yihi fataraka qatlahu nabigu ninka inuu dilo uu iska daayey muxuu isaga daayey lijalbi maslaxatin hiya atamu nafcan lislaam wa akaru caa'idatan calaa ahlihi dilkiisa wuxuu isaga daayey maslaxa la soo jiidayaa maslaxadaasoo atamu nafcan lilislaam islaamka markaa marka loo eego u faa'iido badan wa akaru caa'idatan calaa ahlihi ahluislaamkana yani markaa u fiican faa'idaa laga helayaa ayib marka maslaxo ayaa ku suganoo la soo jiidayaa mafsadana waa laga hortegayaa kadib shekh wuxuu yhi arrintaas waxay ku caddaanaysaa annahu ida taxadaa annaas bimili hada alxadiid washaaca baynahum shuyuucan laa yatabayanu cindahu sabab kaana dalika min acdami almunafiraati liahli shirki can adukhuuli fi ddiin warkaa hadduu faafo maxamed wuxuu laayaa saxaabadiisuu laayaa warkaa hadduu faafo waa shayga ugu weyn oo dadka diinta ka cayrinaya qofkii soo islaami lahaa islaanimada wuxuu usoo gelayaa jacayl diintan uu jecelyahy haddii loogu sheekeeyo nebigii dadka diinta ugu yeeraya baa dadka laynaya waa laga sii caranaya liannahu yasudu asmaacahum dalika alxadiid fayadunuuna cindahu ana maa yactaqiduuna min asalaamati min alqatli biاdukhuuli fi lislaam hayru saxiix fayahruduuna minhu haraban shadiida wayabcuduuna canhu bucdan cadiima markay warkaa maqlaan warkaa uu faafo diintii bay ka sii caranayaan waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam yani kacbada wuxuu jeclaa inuu markaasi dhismaheedii hore ku celiyo ayuu jeclaysta laakiin wuxuu ka cabsaday haddii uu arrinkaa ku dhaqaaqo inuu fitno weyn inay ka dhalato fitno weyn inay ka dhalato nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salatu salaam caaisha lowlaa xadaadatu cahdi qowmika bilkufri haddaysan jiri lahayn qowmkaagu inay gaalnimo ku cusub yihin haddaysan jiri lahayn lanaqadtu lkacbata kacbada waan dumin lahaa walajacaltuha calaa asaasi ibraahim ibraahim meeshuu markaa ku dhisay baan markaasi ana ka yeeli lahaa laakiin waxaan saa oga tegayaa waxaa weeyaan gaalnimadooda cusubo waxaan ka cabsanayaa markaasi inay arrinkaasi saamayn ku yeelato oo qaarkood laga yaaba dinta dib oga noqdaanba marka saa nabigu muxuu u yeelayaa calayhi salatu salaam wuxuu u yeelayaa dar'an lilmafsada mafsadu ka hortegaya calayhi salatu salaam waxaa la faray dadka muslimiinta inaysan caayin waxay caabudayaan gaaladu maxaa loo diiday in la- in la caayo waxaa loo diiday dar'an lilmafsada si aan ilaah loo caayin walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah ha caayina kuwan ay caabudayaan ilahay sukadiisa in la caayo way mudan yihiin laakiin ha caayina maxaa ka dhalanaya fayasubu llaha cadwan oo marka ilaahay ay caayaan cadaawad cudwaanan wa ulman marka ilahay u caayaan marka waa daran lilmafsada marka sharcigu wuxuu ku dhisan yahay qaacidada ah yani markaas jalb maslaxa wa daru lmafsada maslaxo la soo jeedo iyo mafsado markaasi laga hortago wuxuu sheekhu wahakada waqaca minhu sal slam alta'hiir lijamacati miman lam yahbut qadamuhu fi lislam biqana'in wa xunayn saasoo kale nebiga waxaa dhacday inuu markaa saamayn ku yeeshay koox aan weli islaamka si fiican qalbigooda uusan ugu xoogeysanin ka abi sufyaan walaqra ibnu xaabis wa cuyayna ibnu xisn mid ka mid a nin kastoo raggaa ka mid a nebigu wuxuu siiyey calayhi salaatu salaam boqol geela ayuu siiyey miat min alibil ayuu nebigu siiyey calayhi salaatu salaam iyadoo muhaajiriin iyo ansaar oo nebi maxamed markaa raacay oo la dagaalamay oo duulaamo badan la galay uusan nebigu waxba ka siinin waxba kamuu siin markaasa waxay yidhaahdeen qaarkood waxay yidhaahdeen yarxamu allaahu rasuula allahi sal slam ilahay rasuulka allah u naxariisto ayb yucطi haulaa wasuyufuna taqturu min adima kuwaas wax siinaya abu sufyaan iyo aqrac iyo cuyaynuu siinaya iyadoo wasuyufuna taqturu min adima seefaheena dhiig uu ka daadanayo haddaan dagaal ka soo baxnay inta jihaad baan ku jirnay haddana nebigu xoolihii wuxuu siiyey nimankaa markaasi wuxuu siiyey nimankaasi xoolihii siiyey markay ogaadeen nebigu ujeeddadu ka lahaa oo ahayd in nimanka islaamka la jeclaysiiyo lasoo dumo markaase waxay ogaadeen in markaasi nebigu arrinta uu sameeyey inay ahayd arrin markaasi caynu alxikma inay ahayd ayay markaa ogaadeen marka waa amilo badan ama markaa tusaalayaal fara badan oo lagu tusaalayn karo in markaa diinku ku dhisan yahay maslaxad la soo jiido iyo markaasi in mafsada laga hortago wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala addiinu diinki mabniyun wuxuu ku dulsan yahay cala almasaalixi masaalix buu ku dhisan yahay fii jalbiha soo jiidda maslaxa la soo jiidayo ayuu ku dhisan yahay wadari wa cala dari wuxuu ku dhisan yahay ka hortegid iyo difaacid laga hortegayo lilqabaa'ixi waxyaalihii markaa xumaa laga hortegayo fain tasaaxam cadadu اlmasaalixi yuqadamu alaclaa min almasaalixi wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala fain tasaaxam hadday isciriiriyaan cadadu lmasaalixi masaalixdii tiradoodii tasaaxam macnaa tacaarad baa loo jeedaa masaalixda baa iscaariday yuqadamu waxaa la hormarinayaa alaclaa ka saraynta badan min almasaalixi xaalu yahay aclahaasi masaalixdii halkana sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacaala wuxuu inoo soo sheegay qaacidadii hore haddii diinku inuu ku dhisan yahay jalbu maslaxa iyo wa daru lmafsada inuu ku dhisan yahay buu inoo sheegay hadday masaalixday farabataan oo meesha dhowr maslaxa yaalla see la yeelayaa see markaasi loo soo wada jiidayaa haddii meeshu dhowr maslaxo ay yaallaan wuxuu sheekhu leehay yuqadam alaclaa midda ugu sarraysa ayaa la samaynayaa tusaale wuxuu noqonayaa maalan qofkii waa qof xoolo haysta waxaa ku waajibtay nafaqo inuu bixiyo ciddaa nafaqadaa ku yeelanaysa dad fara badan weeye waxaa ku yeelanaya xaasiskiisii qaraabadiisii addoommadiisii intuba yani waxay ku yeelanayaan nafaqay ku yeelanayaan see la yeelaya marka qofkaas seebuu yeelayaa wuxuu u kala hormarinayaa say u kala mudan yihiin xaasaskii baa loogu horreysiinayaa mamaaliigtii baa lagu xojinayaa kadibna say yani u kala hooseeyaan uma alawlaad uma alaqrab falaqrab taasaa loo kala hormarinaya kadaalika meesha qofku waxaa taalla salaad waajib ah mid farad ah iyo mid markaa isagu ku nadray labadu waa maslaxad weeye inuu la yimaado mid waa waajib waa farad waajiba weeye midna waa nadaro asagaa isku waajibiyey midna ilaah baa ku waajib midna asagaa isku waajibiyey see la yeelaya marka labadu waa maslaxo waxaa la odhanaya waxaad hormarinaysaa alfard baad hormarinaysaa nadarkii adigu waa isku waajibisay tii ilahay kugu waajibaad ka hormarinaysaa waa hadday yihiin labada maslaxo labaduba hadday waajib yihiin weeyaan labaduba hadday waajib yihiin midda labadoo sarraysa baad hormarinaysaa labaduba sunno hadday yihiin waxaad hormarinaysaa midda fadliga badan sida maalan waa sunnatu raatiba iyo sunno markaasi mutlaq ah raatibadu waa midii waa kuwii salaadaha ka horreeyey duhurkii afartii ka horreysay maqribkii labadii ka dambeeyey cishihii labadii ka dambeeyey salaadii subax labadii ka horreeyey waa raatibaa la yidhahdaa iyo sunno iska mutlaqa oo qofku inuu iska tukado markuu doono haddii waqtulkaraaha aysan joogin waa u banaanta isagoo markaa tira mucayan aan ku qaydaynin iska tukan karaa mulaqu annafl marka labada sunno labadu waa maslaxad weeye keebaa la hormarinaya marka ma raatibadiiba hormarinaya mase sunadii mulaqayd bu hormarinaya sunadii raatibada ahayd buu hormarinaya iyadaa afdal ah qofku inuu wax isaga ku kooban uu sameeyo iska soomo soon sunno ah qur-aan iska akhristo waa waa shay wanaaga oo markaa maslaxad uu ka heliyo waxaa kaloo meesha yaalla maslaxad kale oo ah in lasoo ziyaarto dadkii xanuunsanaa in janaaistii la raaco waa maslaxad kale labada maslaxa marka midna asagay ku koobanta oo qur-aanka asagu uu akhrisanayo waa dikriga asagu markaasi uu la imaanayo midna waa maslaxad caam ah oo janaasada uu raacayo dadka uu waxbarayo wahaakada waa laba maslaxo tee baa la hormarinaya marka waxaa la hormarinaya midda nafciga badan leh oo maxay tahay waa midda mutacadiga culimadu waxay yidhahdaan camalku markuu yahay mutacadi uu ka fadli badan yahay markuu yahay qaasir marka waa laba maslaxo laakiin labadii maslaxo ayaa kala xoog badan waxaa la hormarinaya marka midda sarraysa ayaa la hormarinaya marka qaabkaas sheekhu inoogu tilmaamaya fain tasaaxam cadad masaalixi yuqadamu laclaa midda ugu sarraysa ayaa lala imaanaya ida daara alamru bayna ficli ixda almaslaxatayn wa tafwiit اlukhra bxayثu laa yumkinu اljamcu baynahuma ruuciya akbaru اlmaslaxatayni wa aclaaha fuclat sida sheekhu tilmaamaya wuxuu leeyahay haddii arrinkii uu dhexeeyo in markaasi ee laba maslaxadood la sameeyo midood la sameeyo midna laga tago maxaa yeele lama kulmin karo midda maslaxadeedu ay weyn tahay ayaa la samaynaya haddii tusaale wuxuu soo qaatay haddii labada maslaxo midu ay waajib tahay midna ay sunno tahay waajibkaa la hormarinaya maalan salaaddii baa la aqimay tahay adoon sunnadii tukan ka horreysay salaad duhur baa salaad duhur la aqimay waa laba maslaxo salaadina way taagan tahay sunadina weli maada tukan maxaad yeelaysaa marka waxaad ohanaysaa marka waxaa la hormarinaya qudima alafdal oo markaa waajibkii ah marka shekh wuxu yhi raximah اllahu tacaala fain tasaaxam hadday isciririyaan cadad masaalixi masaalixda tiradoodii yuqadamu waxaa la hormarinayaa alaclaa kan sarraynta badan min almasaalixi masaalixda xaggooda xaaluu ka ahaaday wadiduhu tasaaxumu lmafaasidi yurtakabu ladnaa min almafaasidi wadiduhu watasaaxumu lmafaasidi mafaasidii oo iscaarida diduhu kaasuu did ku yahay ka soo horjeeda yurtakabu waa lala imaani aladnaa kan hoosaynta badan min almafaasidi mafaasid xaggeeda xaaluu ka ahaaday halkana shekh muxuu inoo sheegaya raximah llahu tacaala wuxuu inoo sheegaya qaacida la yidhaahdo ida tacaaradat mafsadataani dafacna acdamahumaa dararan birtikaabi akhafihima ida tacaaradat mafsadataani hadday iscaaridaan laba mafsado ayib waa meesha tasaaxum uu ka cabiraya weeye tasaaxum macnaa tacaarud baa loo jeedaa waxaa iscaarido iska hor yimid laba mafsado ida tacaaradat mafsadataan dafacna acdamahuma waxaan riixaynaa midda weyn baan meesha ka saaraynaa acdamahuma dararan midooda dararkeeda uu badan yahay baan dafcinaynaa oon ka hortegaynaa birtikaabi akhafihima midooda fudud samaynta aan samaynayno baan taa ku dafcinaynaa marka tii hore cagsigeeda weeye tii hore waxay ahayd waxaa iscaariday masaalix baa iscaariday tanna maxay tahay mafaasid baa iscaariday meesha laba mafsidaa yaalla ama wax ka badan see la yeelaya midda hoosaysa ayaa la samaynaya midda yar baa la samaynaya bimacnaa labada mafsido mid kasta darar bay dhibaatay leedahay midda dhibkeedu yar yahay baad samaynaysaa tusaalayaal wuxuu qur-aanka alle inoogu sheegay nabiyulahi khadir iyo nabiyulahi muuse markay issoo raaceen doon bay soo fuuleen meel dhexa markay marayaan ayuu khadir wax ka mida doontii ka saaray looxaan iyo wax ka mida ayuu ka saaray doontii muxuu saa u yeelay si markaasi dararkaa ka weyn si oga badbaadiyo oo dararkaa ka weyn muxuu yahay waxaa jiray doonta meesha ku socota nin meliga boqor ayaa joogay oo daalim ah doon kasta oo fayow wuu qaataa kaana waraa'ahu maliku yaahudu kula safiinatin asba kula safiinatin saalixa doon kastaoo fayow wax cilada aysan ku sugnayn isaga qaadan jiri khadar markaasa muxuu sameeyey marka khadar waxaan uu geystay waa mafsado oo doon badda dhex soconaysa in looxaani wax laga siiyo laga saaro waa mafsado laakiin mafsadadani waxaa lagaga hortegaya mid ka weyn baa lagaga hortegaya oo maxay tahay doonta in la wada qaato in doontii la wada qaato iyo in wax ka mida loo geysto si ay u badbaado keebaa labadaa darar keebaa markaa dhow keebaa fudud qof kastoo caqli waa garanaya soo ma in qori ama laba loox laga saaro oo marka ay badbaado baa waxay ka fududdahay in doontii oo dhan lala wareego la qaato idan waxa uu sameeyey waxay ahayd wuxuu ku dhaqmayay qaacidada ah idaa tacaarad mafsadataan doontii labay udhexaysaa in saa lagu wada qaato iyo in dhib loo geysto oo markaasi wax laga saaro si ay u badbaado waa laba mafsado lakiin labada mafsado way kala hooseeyaan taa hooseysa marka la samaynaya midda hooseysa ayaa la samaynaya waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu salaam masjidkiisi waxaa ku kaajin nin acraabi ah saxaabadii marka waxay dooneen inay ka saaraan masjidkii nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu ku yidhi maya faraha ka qaada ha ku goynin faraha ka qaada in masaajidka lagu kaajo waxay noqonaysaa maslax mise mafsada mafsada sax ayib waxaa ka dambeeya oo marka masaajidka lagu ceersado waxaa ka dambeeya ayadna maxay noqonaysaa mafaasid kale hal mafsada maaha waa mafaasid weliba kow asagoo lagu jiro kaadadii laga ya inu xanuun ka soo gaaro masjidkiiyo meelo badan kaadii ay sii gaarto soomaad xumaha asagiyo laga yaabo islaamnimadaba inuu markaasi dhibsadaba dhibka loo geysta waa mise mafsado waa alaat mafaasid tanna waa mafsada marka mar hadday mafaasid hadday iscaaridaan yurtakabu ladnaa midda ugu yar baa la samaynaya faraha ka qaada ha dhammaystee taasaa fudud marka wahaakada hadday mafaasid iska hor yimaadaan midda yar ayaa la samaynaya wa tasaaxum mafaasidi mafaasidii oo iscaarid ah tasaaxum macnaa tacaarud baa loo jeedaa watazaaxum almafaasidii mafaasidii oo iscaarida diduhu kii lasoo sheegay ayuu cagsi ku yahay kii lasoo sheegay muxuu ahaa hadday masaalix iscaaridaan midda ugu sarraysaa la samaynaya hadday mafaasid iscaaridaanna did weeyaano yurtakabu waxaa lala imaanayaa aladnaa kan hoosaynta badan midka ugu hoosaynta badan ayaa lala imaanaya min almafaasidi mafaasidda xaggeeda xaaluu ka ahaaday midka ugu hooseeya xagga dararka ayaa markaasi lala imaanaya marka tusaalayaal fara badan ayaa markaa loo helaya wuxuu yihi imaam suyuuطi raximah اllahu taعala ida tacaarada mafsadatu wamaslaxa qudima dafcu اlmafsadati gaaliba lianna ictinaaء الshaaric biاlmanhiyaat ashadu ictinaaءahu bilma'muuraat yani tii hore yan waxa wey hadday iscaaridaan labaduba waxaa iscaariday mafsado iyo yan markaasi maslaxa hadday iscaaridaan waxaa la hormarinaya qudima dafcu اlmafsadati gaaliba mafsadadaa la hormariya in laga hortago لأنa اعtinاء الشhaarc bالmanhiyaat شhaaricu inuu markaasi اعtinاa ku sameeyo waxyaalaha manhiyaadka ayaa ashadu ka daran min اعtinaaئihi bالma'muuraat inuu markaa ma'muuraadka iyo waxyaalaha lasamray inuu markaasi in markaa laga hortago yaعni hadda sheekh wuxuu inoo sheegay hadday masaalix iscaaridaan iyo hadday mafaasid iscaaridaan bu inooga warramay bal hadday siman yihiin ka warran see la yeelaya mafsadadii markaasi maslaxadii way ku siman yihiin waa laba siman weeyaan maxaa la samaynaya taasina waxay noqonaysaa in shaygii mamnuuc uu noqdo ida istawiyat almafsadatu wاlmanfaca shaygaas mamnuuc buu noqonaya ibn cusaymin wuxuu ohanaya manduumadiisa wamaca tasaawi dararan wamanfaca yakuunu mamnuuca lidar اlmafsada hadday siman yihiin oo shayga waxaa ku kulmay mafsado iyo markaa manfaco way siman yihiin way siman yihiin ayib taas maxaa la samaynaya markaas waxaa la hormarinayaa in markaa mafsadadii laga hortago marka hadda waxaan aragnay laba mafsado iska hor yimid midda yar baa la qaadanaya laba maslaxaa iscaariday midda weyn baa la qaadanaya mafsado iyo maslaxaa iscaariday waa la eegaya keebaa badan hadday maslaxaddu badan tahay maslaxaddaa la qaadanaya hadday badan tahay mafsadaduna maxaa la samaynaya mafsadadaa la qaadanaya bimacnaa wixii waa la waa la difcinaya hadday siman yihiin maxaa la samaynaya marka shaygii mafsadana waa ku sugan tahay maslaxana way ku sugan tahay laakiin way siman yihiin xaalka noocaas waxa weeyaan ayadana mamnuuc buu noqonaya marka mafsadadu laba jeer baa la rajaxaya marka iyadu miisaan badanta maxay ka miisaan badan tahay maxay maslaxadii ayadaa markaas la hormarinaya shaygana mamnuuc buu noqonaya waxaa kaloo la hormarinaya mafsadadii hadday sinaadaanna mafsadadaa marka la hormarinaya maslaxadii mesha waa laga saaraya wamac tasaawi dararin wamanfaca hadday siman yihiin maslaxadii manfaco yakuunu mamnuucan mamnuuc buu noqonaya lidari mafsada marka maslaxadu waxaa la qaadanayaa un marka iyadu ay raajix noqoto markay raajix noqoto ayaa la qaadanaya marka taasina waa lagu sidarayaa oo shaygu haddii markaasi ay ku siman yihiin labaduba waa la eegaya ka ku badan baa la eegayaa hadday siman yihiinna waxaa markaasi la hormarinayaa waxaa la hormarinayaa markaasi mafsadadii baa la hormarinaya maslaxadiina meesha waa laga saaraya wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wamin qawaacid الshariicati taysiiru fii kuli amri naabahu tacsiiru wataysiiru fududayn fii kuli amrin arin dhammaantii la fududeeyo arinkaasoo naabahu uu ku soo diriyey tacsiirun culays min qawaacid ashariica shariicada qawaaciddeeda ayuu arrinkaasi ka mid yahay halkana sheekh wuxuu inoo sheegaya qaacida la yidhaahdo almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu waxay soo jiiddaa fudayd bay soo jiiddaa fudayd ayay soo jiiddaa waa waxay ka mid tahay alqawaacid alkuliya alkubraa bay ka mid tahay alqawaacid alkuliya alkubraa shanta qaacido oo ka mid a qawaacidda waaweyn bay ka mid tahay marka qaacidadani waa qawaaciddaas waaweyn bay ka mid tahay adilo fara badanna way leedahay adilo fara badanna way leedahay waa loo daliishanayaa yuriidu allahu an yukhafifa cankum wa khuliqa alinsaanu daciifa laa yukalifu اllahu nafsa ila wuscaha laa yukalifu اllahu nafsa ila ma aataaha ayib laa yukalifu اllahu nafsa ila wuscaha ma yuriid اllahu liyajcala calaykum min xaraj wma jacala calaykum fi اdiini min xaraj inama bucidtu muyasiriin adilo aad u tiro badan ayay leedahay qaacidadu marka macnahedu waxaa weeyaan arrin kasta markuu culays yeesho ayib culayskaas wuxuu soo jiidaa fudayd arrin kasta markuu culays keeno fudayd buu soo jiidaa waa adiga arkaya qofkii hadduu istaag kari waayo istaag hadduu kari waayo wuu xanuunsada qofkii istaag buu ku tukan kari waayo qofkii marka culays baa ku yihi soo maha taysiir baa ka dhalanaya taysiirka muxuu yahay marka fadhi isaga tuko fadhigii buu kari waayey adoo jiifa markaasi ku tuka qofkii ramadaan ayuu markaasi wuxuu noqday musaafir ama mariid buu noqday qofkii culays baa ku yihin soo maha culayskaas wuxuu soo jiidayaa fudayd oo muxuu yahay iska afur qofkii wuxuu awoodi kari waayey inuu weysaysto wuu xanuunsanayaa xubnihuu mayr lahaaba markaasi nabar kaga yaallaa waa culays wuxuu soo jiidayaa culayskaasi fudayd oo ah iska boorayso marka shareecada qawaaciddeeda waxaa ka mid ah arrin kastoo uu culays ku yimaado culayskaasi wuxuu soo jiidaa fudayd buu soo jiidaa culayskaasi fudayd ayuu soo jiidaa marka maadaama sida ay tahay diinkuna uu ku dhisan yahay fudayd iyo sahlanaan waxay ka mid tahay qawaacidda waaweyn oo ka mid a qawaacidda sharciga waxaa ka mid a adilada loo dariishanaya ina addiina yusrun walan yushaada addiina axadu ilaa halaba diinku waa fudayd qofna iskuma adkaeyo diinka ilaa uu ka adkaadaa marka taysiirkaas ayaa markaasi la qaadanaya wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala wtaysiiru fududayn fii kulli amrin arrin dhammaantii la fududeeyo arrinkaasoo naabahu uu ku soo diriyey tacsiirun culays min qawaacid shariica qawaacidda shariicada ayuu markaasi arrinkaasi ka mid yahay halkaa inoo joog wallahu aclam